wasaaradda warbarashada somalilan iyo waliba ayaa sheegtay natiijadii imtixaanka shaadiga iskuulada ee sanadugsiyeedka labada kun labaatan afar labaateeshan guriyad muduus xafiiska imtixaanaadka ka horinay sahyowka imtixaanka munaasabadda si rasmiga alinka sheegay iyo waliba unkureyn ku hadalay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka somalilan daawud axmed faarax uu soo sheegay in imtixaanka sanadkan walyaabo fara badan ku duwanayay sanadihii hora waad ogtihiinoo sanadkani waxaa kaluu sanadadii kaluu kaga duwan yahay wakhtiga natiijada imtixaanka la shaaciyaa dib bay u dhici jirtay sida xaqiiqda ah sanadkani waa sanadkii koowaad een iskuullada mar la sii deynay natiijada waa laba wiig waxaa imika la kala horreeyey awalla biliya waxbaa la kala horrayn jiray taana ilaahayna waan mahadnaqaynaa kadibna dardartii ay wasaaradda waxbarashadu runtii mataqaanaa maamulka cusbaa uu geliyey yacni arrintaa in dabada aad looga riixo oon wax walba la dhabalgareeyey ayay iyaduna runtii mataqaanaa ay ku timid maamulayaasha dugsiyadana waxaan runtii aad iyo aad iyagan uga mahadnaqayaa agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada somalilan iyo wasiiru dowlaha wasaaradda walbarashada somalilan irinishow ku hadlay munaasabadda sheegowka imtixaanka shahadige
waxaa runtii gacmaha la ysku qabsaday in looga shaqeeyo si wada jira sidii ardaydu guul ay uga sooyin lahayeen imtixaanka qaranka isla markaana u noqon lahaayeen kuwo ku kalsoon wixii ay soo barteen muddadii ay ku jireen waxbarashada ee sanadugsiyeedka marka waxaan leeyahay arday iyo waalid dhammaan waxaan gacmaha isu qabsanaynaa marka natiijada lagu dhawaaqo dabaaldegga ka dambeeya sheegista natiijadu inay noqoto mid runtii ahaata mid si deggan u dhacda haddii ay timaaddo dee faraheennaasi ma sinnaa ardayduna ma sinnaa imtixaanaadka iyo iyo maxayhday wax kastaoo ku hareeraysan haddii ay manhajka tahay haddii ay tahay magaranaysaa diyaargarowga itixaamka waxyaalihii noo qabsoomay ee la sii wadi doonaa imminka fulintiisii ay taagantahay ka wasaarad ahaan insha allahu tacaala waxaan guloonay inaan ardayda qishka lagala hadlo oo daabuurkii iyo la soo celiyo maxayhday ardayda wacyigelintoodii oo maxayhday lala socdo ardayda manhajka halkay marayaan hawshaa horta insha allah waa la sii wadi doonaa haddii ilahay idhaahdo waxyaalahaan soo kordhinee ka mid a waxaa ka mid ah in la tixgeliyo oo la dhiirigeliyo iskuullada maxayhday farsamada gacanta iyadoo aannu silabiskiisii iyo manhajkoodii iyo maadooyinkay qaadanayaan dhammaan jamiiriyadda somalilan aannu ka mid yeelnay oo hal intixaanu laga qaadi doona gebagabadii wasiirka wasaaradda walbarashada somalilan ee si rasmigan ka dhawaaqi natiijada imtixaanka shahaadiga ee iskuullada somalilan sanad dugsiyeedka lamada kun labaatan afar iyo labaatan shan tirada imtixaanka ku gudubtay fasalada siddeedaad iyo fasalada afraad waxay noqotay saddex iyo labaatan kun lix boqol iyo sagaashan iyo saddex taasoo ka dhigaysa boqolkiiba sagaashan iyo siddeed dhibic saddex inay ku gudbeen imtixaankii fasalada siddeedaad tirada dhacday ardada waxay noqotay boqolkiiba hal tirada ardada dugsiyada sare ee fasalka afraad ee waxay dhammayd tirada ardada ah ee gashay waxaa inama ahaa ama wiilal ahaa halka habluhuna ka ahaayeen hablood tirada imtixaanka ka gudubtay ee baastay fasalada fasalka afraad waxay noqotay boqolkiiba oo ah tira u dhiganta arday tirada dhacday waxay noqotay boqolkiiba laba way ka yartahay runtii boqolkiiba baa dhacay marka lasoo la ekaysiyo boqolkiiba laba ku dhawaanaysaa laakiin ayaa ardada dhacday ah ardada aan imtixaanka gelina waxay noqotay wax ka yar boqolkiiba dhibic afar